sheekaa ka dambaysa sheeko kastana dhacdaa ka dambaysa redio simba simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha simba waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mudaxileedka madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta ku eg xilli qaar ka mid ah waddooyinka waaweyn ee muqdisho ay xidhan yihiin mucaaradka dowladda dhexe ayaa wada abaabulka banaanbax ka dhan ah madaxweynaha soomaaliya faahfaahiino dheeraada ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose midowda murashaxiinta ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray mudaxileedka dastuuriga ee madaxweynaha soomaaliya iyo xaaladda doorashooyinka dalka madaxweynaha dalka ayaa ku guuldareystay inuu fuliyo waxyaabihii uu ballan qaaday ka hor doorashadiisii xilli lagu eedeeyey inuu ku fashilmay talada dalka madaxweynaha soomaaliya iyo hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland ayaa lagu eedeeyey inay kow ka yihiin dibudhaca doorashooyinka dalka siyaasiyiinta dalka ayaa sheegay in haatan waxay u socdaan in haatan sida ay wax u socdaan aysan doorasho ku qabsoomi karin iyo waa dhaleecayn loo jeediyay madaxdii ku fashilantay shirkii dhulsamareeb qaramada midoobe ayaa war ka soo saartay mudaxileedka madaxweynaha soomaaliya iyo dalab loo diray madaxweyne farmaajo diyaarad ee leedahay amisom ayaa ku burburtay gobolka shabeellaha hoose iyo amisom oo faahfaahin ka bixisay burburka diyaaraddaasi dowladda soomaaliya ayaa laga dalbaday inay gacanta ku soo dhigto askarigii dil ka geystay gudaha magaalada kismaayo iyo madaxweynaha maraykanka oo inuutan cunaqabataynta ka qaadeen inaan waa subaxnimo isdhiina taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda bisha labaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dararoon iminkana iyagii oofisan midowda murashaxiinta ayaa war ka soo saaray mudaxileedka dastuuriga ee madaxweynaha soomaaliya iyo xaaladda doorashooyinka dalka midowda murashaxiinta oo xalay kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa waxay soo saareen caddayn dhammaadka mudaxileedka madaxweynaha sagaalaad iyo weliba buuxinta firaaqda dastuuriga ee xilka madaxweynenimo maanta oy taariikhdu ku beegan tahay siddeedda febraayo sanadka labaatan labaatan labaatan iyo kow waxaa ku eg mudaxileedka madaxweynaha soomaaliya ee madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo haddaba golahu musharaxiinta marka uu arkay qodobka sagaashan iyo koowaad ah iyo sagaashan iyo lixaad ee dastuuriga kumeel gaarka ah in madaxwaa xilhaynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay tahay afar sano ka bilaabatay maalinta xilka loo dhaariyey markuu arkay madaxweynuhu ku fashilmay in dalka uu ku hirgeliyo doorasho qof iyo coday wakhtigeeda ku dhacda si waafaqsan dastuurka iyo weliba sharciga doorashooyinka qaranka markuu arkay in madaxweynuhu ku fashilmay higelinta caqabad waa caqabad ay ku noqotayna xal u helista doorashooyinka weliba ay ku guulgaareen dhaqangelinta heshiiskii toddobiiy tobankii sebtembar ee laba kun labaatan markuu arkay in laga maarmaan ama lama horaan ay tahay dalka laga badbaadiyo firaaqa dastuuriga sida kucaas qodobka sagaashan iyo shanaad kiisa koowaad ah dastuurka kumeelgaarka ah jamhuuriyadda federaalka soomaaliya isyideynta xilkiisa ilaa laga soo gaarayo madaxweyne ama laga soo dooranayo madaxweyne cusub haddaba golaha musharaxiintu wuxuu cadaynayaa mowqifka ku-aadan dhammaadka muddaxileedka madaxweynaha sagaalaad iyo weliba buuxinta firaaqiga dastuuriga ilxinta madaxtinimo ee qodobada soo aadan kow laga bilaabo sideeda febraayo sanadka laba kun labaatan iyo kow midowda murashaxiinta uma qanqoonsan maxamed cabdulaahi farmaajo inuu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya labo golowa wuxuu waa kasoo horjeedaa muddo kororsi caburin gacaanka hadal iyo weliba dibudhaca ku yimaada doorashooyinka dalka saddex golowa wuxuu soo jeedinayaa in la dhiso gole qaran oo ku gaara ama ku meel gaara traditional national council oo ay xubno ka yihiin gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamanka federaalk soomaaliya iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada wakiilo ka socda midowda ab- waa midowda golaha midowda musharaxiinta iyo weliba bulshada rayidka e golaha qoran wuxuu iska dhex waa dooran doonaa gudoomiye xilkiisa mart waa gudoomiye xilkiisa meerto yahay waa in gudoomiyaha golaha qaranka uu shir u yeelan doonaa madaxda dowlad goboleedyada hogaamiyaasha labada aqal wakiilo ka socda golaha midowda murashaxiinta iyo weliba bulshada rayidka si loo dhammaystiro eelgelinta doorashooyinka toddobiiy tobankii sebtembar si deg deg ah ayaa dib u dhac lahayn looga soo saara jadwal doorasho la marmariyo muddo ku cayiman is ogol waliba is ogol laga yahay afar goluhu wuxuu ku baaqayaa madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo in da- waa dastuurka iyo sharciga dalka uu hog- uu u hogaansamo si uusan u lumin xaquuqda uu leeyahay madaxweyne hore taasoo sharciga ku xidhan uu yahay inuu xilka si nabada ku wareejiyo shan goluhu wuxuu ku baaqayaa in hay-adaha dowladda gaar ahaan hay-adaha qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka iyo sharci dejiyaasha amar ka qaataan shakhsiyaadka mudaxileedka dastuuriga aan dhammaaday iyadoona hay-aduhu si cad u noqdaan nidaamka dastuuriga iyo dowlad wanaagga iyo danta guud ee qaranka lix golow wuxuu ku baaqayaa saamileyda siyaasadeed ee dalka shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka ay taageersan yihiin go-aanka weliba ay golowu si fududay waa si fududaynta ay u gaareen hirgelinta doorashooyinka iyo heshiiskii doorashada toddobiiy tobankii sebtembar ee laba kun labaatan dalku inuu helo xasilooni iyo weliba xilli kala guur ay ku taagan tahay arrimaha doorashooyinka dalka hadalka midowda murashaxiinta ayaa ku soo aadaya iyadoo sideedii febraayo sanadka laba kun toddobiiy tobankan waa la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha s- dalka xilli maanta uu ku egyahay mudaxileedka maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku beegan sideeda febraayo ee sanadka laba kun labaatan iyo kow iyadoona doodo badan ay dhalisay inahu muddo kororhis uu sameeyo maxamed cabdulaahi farmaajo madaxileedka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta ku eegay xilli qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ay saaka xiran yihiin dhinaca kalena mucaaradka dowladda dhexe ayaa wada abaabulka banaanbaxyo kanan ah madaxweynaha soomaaliya faysal cabdi faarax ayaa faahfaahinta horkanaya
iyadoo maanta ay ku beegan tahay markii la doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaa la dareemayaa abaabulka banaanbaxyo la filayo inay maanta ka dhacaan gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho banaanbaxyadan ayaa waxaa la sheegay inay soo abaabulayaan ah mas-uuliyiin ka tirsan midowda musharaxiinta waxaana la filayaa in banaanbaxyadan ay yihiin kuwa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo wakhtigiisu dhammaaday in looga dalbanayo in xilka uu iska dhiibo islamarkaasna uu wakhtigiisu dhammaaday warar hoose oo aan helayna ayaa waxa ay sheegayaan in abaabulka banaanbaxyo ka dhana madaxweyne farmaajo uu ka soconayo gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho iyadoona la filayo in banaanbaxyadan ay maanta ka dhacaan magaalada caasimadda ee muqdisho qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa maanta xiran iyadoona laga cabsi qabo in banaanbaxyo rabshado wata ay ka dhacaan gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa sidoo kale jirta in kulamo gooni gooni ah oo looga hadlayay arrinta madaxweyne farmaajo wakhtigiisi saxda ahaa u dhammaaday in dalka aysan markaasi ka dhicin islamarkaasna waxaa jirtay in dalka aysan jirin wax sansaan ah oo doorasho wada ogol ah ee la filayo inay dalka uga dhacdo waxaana lasoo sheegayaa in kulamadaasi intooda badan aysan wax natiijo ah ka soo bixin islamarkaasna ay kusoo dhammaadeen shibshib iyo sidoo kale fashilba waxaana tani ay kusoo aadeysaa xili midowda musharaxiintu ay sheegeen in laga bilaabo bisha febraayo sideedeeda uusan madaxweyne farmaajo aysan u aqoonsanayn madaxweyne islamarkaasna uu wakhtigiisii sharciga ahaa u dhammaaday loona baahan yahay in kursiga madaxtinimo uu banneeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la doortay bishii febraayo sideedeedii labadii kun iyo toddobiyo tobankii waxaana wakhtigiisi uu ku egyahay maanta oo ah sideedda bisha febraayo laba kun koob iyo labaatan mana jirto wax doorasho wada ogol ah ilaa iyo haatan la filayo inay dalka ka dhacdo iyo sidoo kale waxa la isku raacsan yahay oo doorasho ah oo ilaa iyo haatan la filayo in dalka laga qabto waxaana arrintan ay keentay in qaar ka mid a siyaasiyiinta xildooonka ee u tartamaya xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya in dood adag ay kan keenaan waxaana ay markaasi siyaasiyiin caraysan qaar ka mid ah ay sheegeen in ay doonayaan in xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay u tartamaan doorasho xalaalan in la qabto ay doonayaan islamarkaana ay ugu baaqiyaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya in dalka uu doorasho ka qabto loo dhan yahay oo xor iyo xalaal ah haddii kalena uu banneeyo booska madaxweynaha dalka ayaa ku guuldareystay inuu fuliyo waxyaabihii ballanqaadyadii ka hor doorashadii xilli lagu eedeeyey inuu ku fashilmay talada dalka dhinaca kalena siyaasiyiinta dalka ayaa sheegay in sida haatan wax u socdaan ay doorasho ku qabsoomi karin iyo weliba daleecin loo jeediya madaxdii kusoo falash- waa kusoo fashilantay shirkii dhuusamareeb cabdiraxmaan daqare oo ka mid ah siyaasiyiinta dalka kana mid ah mas-uuliyiinta dowladda oo la hadlay idaacadda simba ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka warbixiyey arrimaha ku aadan heshiisyadii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu ballan qaaday ka- dib ka hor doorashadiisii markuu xildhibaanada ka horjeedinayay khudbadda uu ugu tartamayo musharaxa madaxweynaha marka uu ahaa wuxuu sheegay inuusan hal wax oo ka mid a qaban inuu ku guuldareystay amnigii dhaqaalihii iyo wax walba oo ku saabsanayd doorasho inuu ka qabto xor iyo xalaala waqtigeedana ku dhacda qof iyo codna ku dhacda waxyaabihii uu ballan qaaday dhan ayuu sheegay profesor cabdiraxmaan daqare in ku guuldareystay maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan rajeynayaa eh, madaxweynaha soomaaliya iyo baarlamaanku waktigooda wuu dhammaaday Eh, haddana iyadoo sidaa tahay inaga waxaana laga rabaa degenaansho shacbigeed caafimaadkeenna isko- iskooladeenna waxbarashadeenna nidaamkeenna ganacsigeenna howlaheenna inay caadi noo noqdaan nabadda inaga dan nagu jirtaa arrinta la xiriirta sidii dowlad loo dhisi lahaa oo dabcan eh, baarlamaan loo soo dooran lahaa oo baarlamaanka madaxweyne u dooran lahaayeen waa arrin shacbiga soomaaliyeed u- u taalla waxaana rajeynayaa sida ugu habboon ee aan wax ku maaleysan karno shacban xukuumanba in arrintaas la gudageli doonaan rajeynaya anigu ma rajeynayo wax walwala ma qabo ma rajeynayo in soomaaliya wax badan ka hallaabi doonaan wallaahi taasi way caddahay eh, madaxweynaha soomaaliya eh, wuxuu ahaa madaxweynihii ugu ballanqaadka badnaa wuxuu ahaa madaxweynihii dadka soomaaliyeed qalbigooda qaatay ee ay aada u doorteen eh, ilaa maaragtay culimadii ay masaajidda ka dhahaan farmaajo fii quluubina hase yeeshee waxaad moodaa haddana maanta farmaajo inuu maray leebkii kuwii hore ay mareen sida xasan sheekh sheekh shariif cabdullaahi yuusuf cabdi muxuu ahaye cabdilqaasim Eh, inkastoo haddii dalku maalinba maalinta ka dambaysa shacbigu ay horumar iskooda ay sameynayeen dowladnimadiina waxoogaa la islahaa maanta ama ay shalay dhaan shalay dhaantaa haddana haddee farmaajo wuxuu ballan qaaday doorasho dadweyne xisbiye qaran ma hayno adag iskala daaya doorashada dadweyneed baa laleeyahay wuxuu ballan qaaday inuu wadanka amni kusoo celinayo dee waxa weeye wax badan soo bedelin Eh, wuxuu ballan qaaday oo kale waxyaaba aada u fara badan marka waxa weeye maanta meeshay tagaantana waa aragnaa waxaan marka u baahan nahay eh, laba qodob oo muhima kow shacbiga soomaaliyeed nabadooda inay ilaashadaan oo wixii nabadda carqalad ku ah inaan ka digtoonaan waa loo baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay sidii baarlamaankan baarlamaankii bedeli lahaa loo heli lahaa sidii madaxweynaha madaxweynaha bedeli lahaa loo heli lahaa sidii doorashadii ee inkaarti qabtay ee dadbanayd muxuu ahaayey tut tut tut doorasho toosaba waa weyne bal midan dadban ee musuqmaasuqa sidii maaragtay mar kale baarlamaanka koob iyo tobnaad loo fiirin lahaa Eh, si balan u u fiirin haddana baarlamaanka koob iyo tobnaad ee soo socday madaxweynaha imaan doona inuu ku guuleysto cod iyo qof iyo axzaab qaran iyo nabadgelyo iyo wejise uga yeelo waxa weeye intaas sidaasaan qabnaa marka waxaan rabnaa in la guda galo horey loo socdo niyadjab lama joogo waktigiisa
dhinaca kale profesor cabdihaan daqare oo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in sida haatan wax u socon ay doorasho ka qabsoomi karin taasi oo kula jeeda fashilkii kusoo dhimaaday shirkii dhuusmareeb afar kaasoo ay yeesheen madaxda u sarisa dalka iyo weliba dowlad goboleedyada dalka hadee si wax u qabsoo qabsooni kartaa doorasho ee, walaalkiisa madaxda heer federaal iyo madaxda heer dowlad goboleed inay dhuusamareeb ku heshiin waayaan oo ku kala tageen waa arkeysa hadday kala tageen sideed dhamin sideedda nin waxaad adigu ogaataa inaysan masiirka ummadda ka turjubi karin waxaaba khaladaba toddoba iyo toban milyan siddeed iyo toban milyan oo shacbi soomaaliyeed iyo sideed qof la dhaho go-aankooda doorasho dadweyne iyo axzaab ka fikira yaa yaab ah waxay ka mid tahay fashilada dhacay bay ka mid tahay ee hadda aan kasoo wareyna waktigeeda marka ummaddu marka maadaama ay dowladnimada ayagu iska leedahay waxaan ka hadlaynaa odayaashaasayto meesha wax dhigan waa u jeednaa aan hadda ma rabo inaan gobolada eedeeyo ma rabo inaan muxua dowladda dhexe eedeeyo laakiin dadkii milkiilayaashaha ee culimmada ugu horeyso magaalada kun masaajid baa ku taala oo masaajid kasta maalinta jumcaha khudbada laga ogo in allaha yaamurukum an tuaddu lamaanaati ila ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl in allaha nacima yacidukum bilwalaas waxa aayadaha la akrinaya wa kuwaa dowladnimadu aayadahaasay ku jirtaa marka culimmadu inay maarata hadasho oo dowladnimo iyo doorasho ku baaqdo aqoonyahanku inay hadlaan ganacsatadu inay hadasho dhallinyaradu sidoo kale ururada bulshada dowladnimadu waa stakeholders waayo waa wax la wada leeyahay ee kuwan hab aan adeegsanay ee baarlamaan lahaa ee xukuumad lahaa ee dowlad goboleed lahaa ee dowlad dhaxa lahaa natiijadoodii meeshay kusoo dhamaatay qof kasta wuu arkaa marka waxaa loo baahan yahay xilligii marka doorka bulshada la tijaarin lahaa baa loo baahan yahay ee marka mustaqbalku marka masaar markay noqoto dagaal lama dhici karo firaaq dowlana ma dhici karo waxbaa la qaban karaa laakiin shacbigu waa inay ogaadaan waxan inay tahay waxoodii inay tahay makaayadoodii inay tahay dukaankoodii inuu yahay bajaajkoodii waa hantidoodii wey waxaan dowladnimada laga hadlay waa hanti taasaan ka hadlaya walaale ugu dambeyn cabdiraxmaan daqare ayaa waxa uu eedeyn kulul u soo jeediyey hogaamka hogaamiyaha puntland saciid cabdulaahi deni kan jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo madaxweynaha dalka uu sheegay in dhammaantood ay kow ka yihiin dib u dhaca ku yimid doorashooyinka dalka xili maanta ay ku beegan tahay sideeda febraayo sanadka laba kun labaatan iyo kow markii eh, d- waa d- uu dhammaaday mudaxileedka maxamed cabdulaahi farmaajo isagoo la doortay sideedii febraayo sanadkii laba kun toddoba iyo tobankii wax allaala iyo wixii wadankan ka xumaada ayagaa mas-uulka abakan ee barasaad hebel baa ila shaqayn waayey iyo waxaa shiika waa shiika berlin waxaan leeyahay dowladda dhexaa horta eedda koobaad leh eedda labaad ee muhimkaa waxay tahay maadaama aday tiri wax qeex labada wiil ee labada barasaad ee barasaadka jubbaland ee ku xiran kenya ee sagaalka sane magaalada kismaayo keliya ku qasifay iyo takadeedeen magaalo kaloo jubbaland xukumin iyo warkiisu wuu aad yahay dowladda xasan sheekh baa u maaraweeday baarlamaanka federaalka ee soomaaliya dowladda xasan xilligeedu ka keenay mooshin oo sharci darro ku tilmaamay jubbalandka la sheegayo oo runtii aan ognaa waxay tahay iyo waxa ka jira waxaana loo baabacday si daba bacad intuu gaaladii la kaashaday etoobiyaadii balaawyadahay uu xasan sheekh lagu qasbay inuu wuxuu la aqoonsado sagaal sano ayuu keliya tahay jubbaland ismaail keliya jubada dhexa ma xukuma xandadodu jubada ma xukuma jubada hooseeda lagu sheegaya shan degmo wey jamaada ma xukuma banaada ma xukuma degmada xagar ma xukuma ninka asuu halkaasu degay waa nin mxuahay dekada kismaayo iyo magaalada kismaayo iyo kenya halkaa ku haysta oo isaga faransa ninna waan leenahay wax lagama hadli kara waxaa ku saaray farasaatan muxuu ahayey magaaladan la yidhahdo garowe ninka la yidhahdo deni sinkani warkiisu waa deni waa adi deni deni haddee taariikhaada jiraba soomaaliya markii ninkuu ay koonfur guurtana garowe iyo deni waqooyina ay guuraan markii aanana waqooyi aadana waxay aadaan galbeed ee waxa weeyaan taariikh dariiq xiyadii waa la yaqaanaa garowe de anigu inaan aada ugu fogaado ma rabo dad soomaaliyeed ee la adegan garowe waxay la mid tahay hargeysa markay hargeysa midnimada aqbasho ayay garowe aqbali doonta bale anigu waxaan aaminsanahay ee inay garowe iyo hargeysa xagga midnimada soomaaliya inay inay hargeysa ka dhowdaan aaminsana anigu waxa weye waxyaaba badan oo taariikhan sheegi karaa waxaan sheegi karaa dalkan inuu buruburo dowlad la-aan noqdo doorta ka dambeysay waxaan sheegi karaa madaxweynihii labaad ee aadan cabdulla islaan bedelay qaranka in laguna dilayba halkaas oo ay siyaasiyiin ay dileen meeshaas gobolkaas
si kastaba hadalka brofesor cabdiraxmaan daqare ayaa waxa uu kusoo aadaya iyadoo maanta uu ku eegyahay mudaxileedka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo kaasoo dhaleecin badan loo jeedinayo maxamed cabdulaahi farmaajo isagoo la sheegay inuusan ku guul inuu ku guuldareystay ballanqaadyadii uu fuliyey ka hor intii aan loo doorin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya laba kun toddobiyo tobankii waxaana maanta magaalada muqdisho laga dareemayaa abaabul dibadbaxyo ka dhana madaxweynaha farmaajo kaasi oo looga dalbanayo in xilka uu iska dhiibo diyaaradda ay leedahay amisom ayaa ku burburtay gobolka shabeellaha hoose iyo amisom oo faahfaahin ka bixisay burburka diyaaraddaasi diyaaradda helicoptera oo ay ku jirtay howlgal ay ku taageereyso ciidamada amisom ee ku burburtay waxyar kadib markii ee dooshiya deegaanka baledoogle ee gobolka shabeellaha hoose war ka soo baxay oo galka midooda afrika ee amisom ayaa lagu sheegay in shilka uu ka dhacay maalintii jimcaha ahayd waxaana diyaaradda saarnaa afar askari waa saarnaa askar ka tirsan iyo al- alaab waxaana laga leeyahay ama laga lahaaba dalka uganda dhammaan afartii askari ee saarnaa diyaaradda helikabtarka ayaa lasoo badbaadiyey xaaladooduna way degintahay sida lagu sheegay warka soo baxay midooda afrika ee amisom kadib diyaaradda uga burburtay deegaanka beridoogle ee gobolka shabeellaha hoose dowladda soomaaliya ayaa laga dalbaday inay gacanta kusoo dhigto askarigii dilka ka geystay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaa magaalada kismaayo shalay dil ka geystay askari ka tirsan em, maamulka jubbaland sida la sheegay qofka la dilay ayaa waxay ahayd dumar oo sidaneyd ama sida la sheegayba dilku u geystay mid ka mid ah ciidanka maamulka jubbaland oo sigoo dhowr xabadood ah ku dhuftay hafaafka hore ee wejiga askarigii dilka geystay ayaa waxaa la sheegay in xabadaha kadib uu goobta isaga baxday waxaana la xaqiijiyay askariga inuu bax ka baxsaday goobta waxaana ehelada gabadha la dilay ay sheegeen inaa si nabdoon askariga kaga baxsaday goobta uu dilka geystay xaafad dilku ka dhacay ayaa waxay ahayd new kismaayo kaasi ku taala dureedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose hoose oo iyada dhashay gabadha ayaa dowladda soomaaliya waxay ka dalbatay in gacanta lagu soo dhigo askarigaasi dilka geystay gudaha magaalada kismaayo kaasi oo dilka u geystay gabadhii hooyada ahayd fadlan waxaan aada u codsanayaa oo niiday aada u jeceshahay in maamulka ama dawladda oo meel kasta macnaha hay-adaha samafalka ama idaacadaha ninkaas isaga ah gacan ku dhiiglaha gabadha iga dila gabadhna iga daqra gabadhna iga dila ilmahana iga xabadeey in sharciga liyoo keena aada iyo aada u jeclaan lahaa waxaan ka codsanayaa dawladda soomaaliya oo caawa dhegaysanaysa oo soomaaliyeed baan ahay saddex iyo toban cayaal baan haystaa qaxootiga waxaan deganahay la yidhaha muyuukas maa maatibaan ahay waa dhib baa la ii geystay cadaalad daraa la ii geystay gabadhayda hortooda lagu dilay mid kalaa la iga dilay wax ilaa saacaddaa la ii qabta ma jirto dawladda waxaan ka codsanaya arrintaas ayaga in wax la iiga qabto si kastaba madaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyo madaxda ku shaqeysa maamulka jubbaland ayaa dhowr jeer waxaa ka dhacayay dilal si bareer ay u geysanayaan ciidanka maamulka jubbaland iyo shacab ku nool magaalada kuwaas oo ay ku leynayaan aanooyin qabiil ayaana waxayna wajahayaan shacab ku nool kismaayo culays amnigooda iyagoona magaalada kismaayo waddooyinkii dambe martigelisay dilal qorsheysan lagu geysanayo dadka sida l- aadka looga yaqaano gudaha magaaladaasi waxaana u dheer qaraxyay weeraro waqtiyada qaar ka dhaca goobaha ay isugu yimaadaan dadka shacabka ee ku nool magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland guud ahaan dhegeystayaal waan intaa warkii subax waad kala socotay raadiyaha simboorka anigoo anas maxamed Soos- waa anas maxamed sooman ah soo saare halkaana idinkaala socodsiinayay kooshiyeeraha farsameynayay cidda warka iyagoo sheega dib xooga daalcan karaan simba news ee nabadgelya